bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa qaybka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan maradhal ah magaalada nairobi kula qaatay dhiggiisa dalka kenya william ruuto
dowladda federaalka iyo soomaaliya oo baaq ka soo saarta dagaalbeeleedyo ka socda deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
qaramada midoobay mar kale ka digtay xaaladda macluul ka dhalan karta abaarta baahsan ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya awgeeda
xildhibaan cismaan xadoole oo si kulol uga hadlay dagaallo maalmihii dambe ka socda qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe
gudoomiye sheekh yuusuf madaaleh oo sheegay inay xoogga saari doonaan wax ka qabashada amniga magaalada muqdisho ee kooxaha yaalweerada
shirka guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka gobollada koonfur galbeed oo maanta ka furmaya magaalada baydhabo
jabhadda tigrey oo dowladda etoobiya ku eeday duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay magaalada maqal ee caasimadda dalkaasi
iyo ciidamo fara badan oo lagu dilay dagaallo u dhexeeya dalalka armakin iyo sidoo kale armajem
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waad hormo arbacaha afariy tobanka bishii sagaalaad sanada labada kun labay labaatan kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka iyo soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan miradhalah la qaatay dhigiisa dalkaasi kenya william ruuta magaalada nairobi uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sugan yahay cabdisalaan juulle ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka kenya william zamuya ruuto ayaa madaxtooyada dalkaasi ku yeeshay kulan midho dhal ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo mustaqbalka iskaashiga labada shacab ee deriska ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyeeyey madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto munaasabadda caleemasaarka iyo la wareegidda xilka madaxtinimo ee dalka kenya isagoona la wadaagay sida dowladda federaalk soomaaliya ay ugu go-an tahay inay heshiis iyo iskaashi buuxa la yeelato dhammaan dalalka gobolka dhankiisa madaxweynaha waddanka kenya william ruuto ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha iyo guud ahaan wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ajiibay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarkiisa wuxuuna adkeeyey xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab iyo dowladaha deriska ah labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal iyagoona isla gartay in lasii ambaqaado heshiisyo miiro dhal ah oo ay horey loo gaaray gaar ahaan fududeynta socdaalka dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dagaalka ka dhanaa wax loogu yeero argagixisada isbeddelka cimilada iyo saboolnimada kuwaas oo ka mid ah caqabadaha wadajirka ah ee curyaamiyey kobaca iyo horumarka dalalka gobolka madaxweynaha dalka kenya ayaa shalay lagu caleema saaray gudaha dalkaasi kenya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka soomaaliya ayaana wuxuu ka mid ahaa wafuud heer caalami ah oo lagu casuumay inay ka qayb galaan caleemasaarka william zamu ruuto
dowladda federaalk ayaa baaq ka soo saartay dagaalbeeleed ka socda deegaano ka tirsan gobolka galgaduud salaamaan cadaala ayaa faahfaahinaya
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay baaq nabadeed u dirtay laba maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamay deegaanka laanqaylo oo sideed kilomitir u jirta magaalada xeraale ee gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay odayaasha dhaqanka waxkaradka deegaanka iyo dowlad goboleedka galmudug in ay ka shaqeeyaan joojinta colaadda iyo nabadeynta beelaha wadadega halkaasi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayadoo ka xun colaadaha soo noqnoqday ayaa waxaay si gaar ah ugu boorinaysaa beelahaasi ay diriirtu dhex martay in ay ka dheeraadaan wax kasta oo kala fogeyn kara walaaltinimada dhexdooda ah dagaalkana ay joojiyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan in colaadta laga gaaro nabad waarta dagaalkii ka dhacay deegaanka laanqaylo oo sideed kilomitir u jirta magaalada xeraale gobolka galgaduud ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh waxaana dhinacyada dagaalamay ay isku haysteen dhul ku yaala deegaanka ay ku dagaalameen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa deegaano iyo degmooyin ku yaala dowlad goboleedka galmudug waxaa kusoo laalaabtay colaadbeeleedyo xilli deegaanada galmudug ay ka socdaan kacdoon ka dhan ah al-shabaab oo ay wadaan dadka shacabka ay halkaasi ku nool
qaramada midoobe ayaa mar kale ka degta xaaladaha macluulaha ka abaarta ka jirta soomaaliya oo xilligan dalka kusii baahaysa cabdinaasir al cadaale ayaa faahfaahinaya qaramada midoobey ayaa waxa ay ka digtay xaaladda iyo sidoo kale abaaraha soomaaliya ka jira iyo saameynta ay ku yeelan karaan dadka danyarta ah wakiilka hay-adda faw ee soomaaliya litimed bojamid ayaa sheegay in nafaqo xumo iyo sidoo kale heerka dhimashada ay gobolada gaartay meel aada u sareyso taasi oo uu ku tilmaamay inay haatan mareyso xaaladda si xun looga naxo digniin ay digniin ay soo saareen qaramada midoobey ayaa waxa ay ku sheegeen in haatan ay dhici karto macluul toddobaadyada soo socda taasi oo xaaladda abaaraha ee soomaaliya aada usii xumeyn karta iyadoo degmooyinka qaarkooda ay soo food saartay xaaladda nololeed oo aada u daran waxaana meelaha qaarkooda laga soo sheegayaa nafaqa darro iyo sidoo kale cunnoyari aada u baahsan qoraalka kasoo baxay hay-adda fow waa qoraalka uu soo saaray wakiilka hay-adda fow ayaa sidoo kale waxaa intaasi uu ku daray in haatan ay jirto xaalada nololeed oo aada u liidata isagoo intaasi sidoo kale bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in la garab siiyo sidoo kalena la garab istaago dadka ay dhibaatada waa dadka ay abaaruhu saameeyeen dhinaca kalena afhayeenka hay-adda unisef ee james elder ayaa xusay in xilligan macaluusha waa macluushii sanadkii labadii kun koob iyo tobankii mid la mid ah ay haatan soomaaliya ka bilaaban karto isagoo oo ka digay in xaaladdu ay noqon karto mid aada u liidata maadaama ay jirto nafaqa darro soo food saartay qaar ka mid ah dadkaas waa dadka danyarta ah ee ku nool gobolada dalka
xildhibaan xaadule ayaa si kula uga hadlay dagaalbeleedyo u khasaare geystay oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna xuseen washington
xildhibaan ismaan xaadole oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu si kulul uga hadlay dagaal laba maleeshiya beled ku dhex maray deegaano hoostaga degmooyinka cadala iyo raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan ismaan xaadole oo shir jaraad ku qabtay muqdisho ayaa waxa uu sheegay in wax lagu xumaad ay tahay in xilligan dad walaala ah ay ku dagaalamaan wax aan jirin islamarkaana waxa uu sheegay inay aada uga xun yihiin dadka walaalaha ah ee markasta ku dagaalama deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxauu tilmaamay xildhibaan ismaan xaadole in arrintaas loo baahan yahay inay ku baxaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo sidoo kale xubnaha kale ee kasoo jeeda beelaha dagaalamaya xildhibaanka oo sii hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in maamulka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada qaybta todoblaatanaad ay ku baxaan dagaalkaas ku dhexmaraya beelaha walaalaha deegaano hoostaga degmada cadalo iyo raagaceele xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka looga baahan yahay in ay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya si dhiiga uusan usii badan isagoo sidoo kale tacsi u diray dadka ku dhintay halkaas sidoo kalena caafimaad u rajeeyay dadka waxyeelada ay kasoo gaartay xildhibaan ismaan xaadul oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay in wax la aqbali kara aysan ahayn in xilligan dagaal uu ku dhex maro beelo walaalaha shabeellaha dhexe wuxuuna sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo dhibaato ka wada gobolka
dagaaladan soo noqnoqday ee ka socdo gobolka shabeellada dhexe ee dadka walaala ee qaraabada ay isku dilayaan awoodii iyo xoolihii iyo dadkii iyo deeqii in wixii ilaahay siiyey ayna ku shukriyna ayaga isku dilayaan inaana baaqodo waxaan ku baaqayaa dagaalkaas in la joojiyo waxaan rabaa inaan baaq u diro odayaasha dhaqanka iyo mudulood gaar ahaan abga oo ugu horreeya imaanka oo iyo ugaaska malaaqa wabarka suldaamanka iyo dhaqanka kuwa hoose oo jifooyinka hoose kala xukumo oo dhaqan hoosaadka ee beesha mudulood ee abga gaar ahaan abga war abgaalow muduloodna idinkaa qarribay oo maxay ahaaday taladiisii meel aa u socotin leeyahay waxaan odayaasha dhaqanka waxaan rabaa oday oda dhaqanow markii dadkaaga ay iska kaa dilaan ay dadku isdilayaan adiguna aad dhaqan sheegayso maalin kastee dadkaaga isdilaan hoos ayaa siyaadaysa war dadka isdilaya waa dad walaalaa waa dad ehla intaan maqlaya weligii waxaa isdilaya heer raban heer raban heer raban iyo heer raban oo haddana cid ka hadlaysa jira ee dadka gurgood iska jiifa ee toban wiil labaatan wiil la duugayo oo sheeg mas-uuliyad markaas mas-uulan ka naha mas-uulan nahay nahay inta meel loo fadhiiso sharaf aad ku meel lagu fadhiista ma jiriyo dhaqanka waxaan u sheegay arrintaas inay farageliyaan inay fadhiga ka kacaan oo hogaamiye imaanka dadka oo dhaqanka dhan oo isugu geey meesha aawey nimankii idala dhashay nimankan hadda meesha isku dilaya waa jufo hoosaad ka kala dhashay waa cumuud abgaali harta abgaal aawo caasi hadday arrinta idinku cuslaan ama hadday idinku cuslaan ma u soo gala arrinta haddii la waayo maa mudulada soo geliyo haddii la waayo maa odayaasha hawiye loo yeero maxaa intaasoo dhan intaan intaan loo yeerin idinku odayaashiin dhaqanka arrinta aad tiraahiin ayaa dadka kala saaraysa maa dadka cadaalad loo sameeyo ma nin abgaala nin abgaala goobkiisa qaala kalaa jira kasoo qaad usoo ka xoog badan ayagoo adiga ka xoog badan kasoo qaad walaalkaa goobkiisa maad inta ka kacsataan inaad inta degta ku dhalaatay dad ku dhasheen dal ku dhasho abgaada jir jirta howdaaga dhulka uu leeyahay nimanka la kala yaqaana ma suurabaysaa wax suurabaysa maaha ma nin walaalaha goobkaaga walaalkaa adiga ay ahayd inaad inta soo wadda aad meel dejiso aad kiisa ka kacseen war waxaas ceeb waay sharaf maaha sharaf darro waay waryaa sida walaalihii kale aawa wiilasha la rabeen iska dhimi iska iska celiyaan cadowga aawa ninka raggaa abgaala maanta ee sheeg dagaal dagaalamaya ee xaniyaha leh ee cadowga jibaha war ma war fiina boodka aad saaran tahay xaaji cali ayaa difaaca dowladda yaalla meesha ka horraysan iyo sheeg nimankii cadowgaa jooga maala dirtiin ma inta iskaashatin la dirtiin haddaad dadtiin haddaa geesitiin maa meesha isu gurmatiin gabdhihiinii wiilashii aad meeshaas dadkii lagu baado wahay maalin kasta asaa taleefon laga hadada oo dhaqanka noocsa karen oo dadweyinka noocsa karen aawa dad wixi markaad walaalka u soo gurmayso dilayso oo luuqa dhinahay iyadoo aawa gooftayn dhulka afgaanismaan oo dadka inaad gumaysi ku jiraan ayaa la korsaaleen meesha laga qaada lahay ee ku daya lahadeen walaalihiin heeriidaan ee is aruursa lahadeen ayaa ragga isla hadalka xildhibaan ismaan xadool oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadiyay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay beelo walaalaha ay ku dagaalameen deegaano hoose garaagacelle iyo degmada cadale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac in ka badan toban ruux oo dhinacyadii dagaalamaha iyo dad shacab ah ayaa lasoo wariyey inay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen iyadoona ilaa haatanna aan xal laga gaarin xiisadaas inkastoo warar leila ay sheegayaan ay ku baxeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka axmed meyr makaran faal iyo gudoomiyaal kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
waad mahadsantaha washington warka duhur ee raadiyo dalsan ayaad weli dhegaysanaysiin dhegaystayaal markaana guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu la wareegay xilka xalay kadib munaasabad ka dhacday xarunta gobolka sheekh yuusuf madaale ayaa sheegay in awoodda uu saari doono kadib xil wareejinta xalay uu la wareegay xilka gobolka banaadir wax ka qabashada arrimaha amniga ee magaalada muqdisho oo ugu waaweyn yihiin dhibaatooyinka ay geystaan ciyaal weerada gudoomiye madaale ayaa xusay in dhammaanba degmooyinka gobolka banaadir wax isbedel muuqda ee dhinaca amniga iyo dhinacyaasha kale ee magaalada bilicdeeda qayb ka tahay wax weyn laga bedeli doono siduu hadalka ka dhawaajiyey iguma cusba sida la sheegay maamulkan horaanu soo maray dadka joogana intii iga dambaysay iyo intii iga horraysay intii aan la soo shaqeeyaba waa dadaan asxaab wada haynay waa runtii aad iyo aad kalsooni buuxda aan ku qabo inay ila wada shaqay doonaan haddii ilaa yidhaahdo sidaas ayaanan ku niyadsamahay haddii allah awoodda la oggolaado intaa kadib waxaan ahay sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyuhu baabuurka darawalkiisiyaan ahay baabuurkuna hadduu bacaad galo darawalku suuragal ma ahan inuu baabuurkana riixo baabuurkana wada suuragal ma ahan marka waxaan rabaa dadkii riixi lahay inaad idinku noqotiin anna aan isteyrinka idiin haayo hadduu bacaad galana aan wada riixno haddii wax naga qalloocdaana aan isu sheegno si aan isu toosinno taladiinna kama dhammin iyo toosintiinna taasna waxaad ogaatiin waa mid aan mar walba aan ku soo toosi doono kuna shaqay doono haddii ilaa yidhaahdo waxaan u baahannahay dalkayna iyo dadkayna waxay ku jiraan xaalad abaareed xaalad duruufaysan ay ku jiraan ilaahay waxaan uga baryaynaa in abaarta uu naga saaro annaguna aan naqanno kuwa gacmaha isqabsado oo gacmaha isqabsado oo gacmaha isqabsado dadkaynana aan u gurmanno haddii ilaah yidhaahdo ama ha noqdo aanna dadkii ku soo barakacay magaaladan muqdisho ee runtii soo maciin biday inay dadkooda dhibaataysan halkan dadka joogo inay ehel iyo arxanba ay ka helaan taasna waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabay doonno haddii ilaah yidhaahdo soo sidaas ma aha taasna waa arrin noo taallo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha ama hay-adaha amniga oo xaaladda amni oo aan ku jirno oo lagama maarmaan tahay in la isgarabsado haddii aysan bulshadu isgarabsan gacmaana aysan isqabsanin
gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir yuusuf madaale ayuu kaasi ahaa qaramada mid ayaa sheegtay inay warar ka soo saartay xaaladda baniaadanimada ka jirta inay isu bedeli karto mid macluul ah warkaas waanu kusoo laaban doonaa shirkii guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada baydhabo cali aadan ayaa warkaa faahfaahinaya magaalada baydhabo ayaa maanta waxaa ka furmay shirka guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed kulankan oo ay kasoo qaybgaleen guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaana looga hadlay dardargelinta amniga deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in la xoojiyo wadashaqeynta ka dhexeysa gobolada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed
bacdasalaan marka ugu horeyso soo dhowaada deegaankiina ku soo dhowaada xaruntii kumeelgaarka ahayd ee dowladda koonfur galbeed ay ku shaqaynaysay ku soo dhowaada sidii maayarka iyo gubernatooraha ay idiin soo dhoweeyeen iyoaan la qabnaa soo dhoweynta waxaan inkaga mahad celinaynaa sida aada amarka u qaadateen ood u dadaasheen waa ku mahadsantihiin intaas kadib shirkan iyo uyeeritaankan laydin yeeray sidii horeyba loo sheegay wax cusub ma aha waa wax sanad kasta aan qabanaynay si howlaha socdo loo dardargeliyo dowladda iyo degmooyinka iyo maamulada daadejintoodana lagu kala warqaato midda kaleoo ku xigto waxaa weeye in ay isbartaan saddexda gobol iyo siddeed iyo tobanka degmo mas-uuliyiintooda inay isbartaan inay sheekaystaan inay xiriir samaystaan inay waaye aragnimo kala faa'iidaan inay degmo kasta degmada kale waxay kaga horeyso ay ku biiriso markii la kala tegana weliba aan la kala harina lasii xiriiro oo guddoomiyaha degmada ceelbarde iyo guddoomiyaha degmada baraawo inay iswacaan ooy sheekaystaan oo yidhaahaan adiga maxaa kuu suurtoobay maxaa kuu hagaagay dowladaha hoose ka waran golaha deegaanka markii la suubiyey maxaa isbedelay maxaan qabanaa qaabka canshuuraha loo qaada qaabka maamulka loo daadejiyo sida maxaa yeelay bulshada loogu shaqeeyo in laga sheekaysto waayo muhiimadda ooe faa'iidada ugu badan oy leedahay intaas waxaa sii dheer maadaama degmooyin kale fogfog la joogo wasaaraddii iyo maamuladii guddoomiyeyaalkii
kaasi waxaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta garan oo ka hadlayay shirka degmooyinka iyo deegaanada koonfur galbeed oo maanta ka furmay magaalada baydhabo markaana armeniya iyo sidoo kale armajeen ayaa waxaa la sheegay inay iska dileen in ka badan boqol askari talaadadii lasoo dhaafay oo dagaalka ugu cuslaa uu dhex maray tan iyo laba kun labaatan iyo labadii dagaalkan ayaa salka ku haya kadib dhanka muran ee gobolada ay wadaagaan ay soo kala dhexgalay muujadihii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda gobolka ayaa waxaa la sheegayaa inay haatan tahay xaaladda mid kacsan waxaana dowladaha dariska la ah oo qayb ka tahay ruushka ay wadaan dhexdhexaadin ku aadan sidii wax looga qaban lahaa joojinta dagaalkaasi dhinaacadda sida uu ku istaagi doono dagaalkan balse dhinacyada dowladahaasi ayaa haatan si weyn isugu khilaafsan xaduudaha ay wadaagaan labadaasi dal guud ahaan inta ayaan kusoo afmaraynaa warkii duhur ee raadiyo dalsan maalinimadan aad kala socoteen dhegaystayaal warkan war lamid intaa kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel